kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kuna soo dhowaada mar kale shabakada wararka qurbajooga somali diaspora news com amaba qurbajoog com dhegaystayaal mudane cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaa wasiirkii qorsheynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumadii madaxweyne daahir riyaale kaahin ayaa isagoo ku sugan magaalada jineefa ee dalka switzerland aanu la yeelanay dhowaan waraysi dheer oo dhinacyo badan taabanaya waraysigan oo taxanay noo ahaan doona ayaa inoo bilaabmaya maanta oo jimcaha bisha januarina ay tahay soddon sannada qeybaha kale ee taxanaha waxaad ku maqli doontaan maalin walba oo jimcaha haddii eebbaha weyni uu raalli ka noqdo inta uu taxanahaasi inoo socon doono oo dhowr toddobaada mowduucyada aad ku maqli doontaan taxanahan waxaa ka mid ah ka hadalka wasiir cali sanyare ee sababihii keenay in isbedeldoonkii xisbigii kulmiye udub uu xukunka kaga tuuro waxa ayse yihiin hadda astaamaha kale ee guuxa bulshada kasoo baxaya ee keeni kara isbedel kale oo saaxadda ka saara xisbiga kulmiye wuxuu wasiir cali sanyare uu qaadaa dhigi doonaa sababaha loo aaneynayo gaabiska ku yimid diiwaangelintii loogu baahnaa doorashooyinka fooda inagu soo haya iyo cidda mas-uuliyad darideeda loo xambaarinayo wuxuu sidoo kale mudane cali sanyare saadaalin doonaa shaxda muuqata ee la degi doono natiijada kasoo bixi doonta haddii saadaalintiisu ay rumoodo iyo saameynta ay ku yeelan karayso geedi socodka dimuqraadiyadeed iyo kii qarannimo ee jamhuuriyadda somalilan wuxuu kaloo wasiirku ka faalloon doonaa xiisadaha colaadeed iyo siyaasadeed ee ka aloosan gobolada darafyada isagoo talooyin wax ku oolana u gudbin doona ciddii ay khusayso kuwaasoo uu ku jiro suldaan wabar wuxuu wasiir cali sanyare isdul taagi doonaa sidoo kale gaabiska ka taagan higsigii ahaa in nidaam maaliyadeed oo hufan loo sameeyo jamhuuriyadda somalilan wuxuu wasiirku sidoo kale ka hadli doonaa tacabirka amaba tahriibta iyo sida horeba loogu maaro waayey xakameynteeda iyadoo si muglena uu usoo jeedin doono qodobo uu sheegay in wax looga qaban karo balse marka hore dhegaystayaal aan cali sanyare kusoo dhoweeyo qurbajoog com waa gartay cali sayare waxaad ahayd xubin ka mid ah golaha dhexe ee xisbiga udub waxaad ka mid ahayd ama aad ahaydba wasiir ka muuqda xukuumadii madaxweyne daahir riyaale kaahin waxaa kaloo aad ahayd gudoomiyihii guddidii isku xilqaantay dhexdhexaadinta markii xisbiga udub uu labada garab u kala jabay waxaad hadda tahay gudoomiyaha mashruuca wadada cad ee isku xidha hargeysa salaxle ilaa ina guuxaa ee heerka fiican maraya hase yeeshee saaxadda siyaasadda hadda uma badnid maxaa dhacay ma howlgab ayaad siyaasadda ka gashay haddii aadse weli siyaasadda ku jirtid xisbigee ayaad taageertaa
cabdilqaadir su-aal aada iyo aada u qiimo badan oo haddana qaran ayaad weydiisa waanad ku mahadsanta horta xisbigeygu wuxuu ahaa udub intii udub saaxadda ka baxdayna weli xisbiga kumaan biirin laakiin siyaasadda kamaan bixin waayo siyaasadda liiga siyaasiga ayay la shaqaysaa mana kala maalmaan labadooda siyaasaddu ma laha wakti howrab lagu galo oo mudaysan siyaasigu waxaa laga yaabaa inuu muddo ka aamuso siyaasadda haddana markuu doono dib u soo labakacdeeyo madaxa halka aad cabdilqaadir ila dala laabahay waxaan ku jiraa muddadii aamusnaanta iyo labakacdaynta hase yeeshee horena waan uga hadlay siyaasadda dalka ka socota mustaqbalkana insha allah bulshada waan u igtiimi doonaa ra'yigeyga kuwa jahay doodaa ah siyaasadeed ee ka alowsan somalilan waan jecelahay inaan iyadana ku daro in siyaasiyiinta dalalka dhaqaalahoodu soo korayo gaar ahaan afrika waxay siyaasadda u tahay shaqo joogto ah baarlamaan intooda badani aanay lahayn dakli u gaar ah amba hanti maguuto ah amba ganacsi baahitira baahitiri kala noloshooda iyo xaasaskoodaba bulshaduna waxay u hafduubantahy dadkaas oo intooda badan tigsigoodu yahay inaanay bulshada u shaqayn balse ay ka shaqaysaan halka siyaasiyiinta dalalka dhaqaalahooda hore u maray ay badankoodu siyaasaddu u tahay shaqo labaad oo magac taariikhda u gala iyo maamuus ka raadsadaan sababta oo ah iyagoo welwal dhaqaale oo noloshooda qaabo aanay qabin xantada meesha ugu dejisani waxay tahay dhaqaalo ku filan oo ooy qoysaskoodii hore uga dhaxleen amba dhaqaalo iyo kuwa hore u tacbadeen intaanay siyaasadda usoo biirin ayay leeyihiin
waa si wanaagsan sida aada ogsoon tahay sanadkii doorashooyinka ee somalilan ayaa hadda lagu guda jiraa bulshada somalilan intooda badani waxa ay ku adkaysanayaan in doorashooyinka madaxweyne ka ku-xigeenkiisa iyo xubnaha golaha wakiilada mar la wada qabto bisha juun ee sanadkan aynu ku jirnay maxay adiga kula tahay maxayse tahay saameynta ay ku yeelan karto geedisocodka dimuqraadiyadda somalilan haddii doorashooyinku rumoobi waayaan
in doorashada la qabto waktigeeda si sharciyadda iyo qaladnimada dalku aanu u shaqeynin waxaa kaloo jira walaac mugme oo soo igbaxay oo ay muujinayaan dad shacbiga ka mid ah oo aqoon ula nidaamka doorashooyinka iyo khiyaamooyinka ka dhalan kara diiwaangabeer ahaan amba haddii la raaco nidaam doorasho oo aan dhamaystirnayn kana warwarsan sidii hawsha diiwaangelinta madaniga ahi u soo ma tirayaan dadkaasi in doorasho xor oo xalaal in ka dhacdo somalilan bisha juun ee soo socda waxay ay ka dilayaan in doorasho mugdi ku jiro aanay bulshadu ku qadamin oo aanay ogolaan waxay ku qanacsan yihiin in howlaha ka dhiman qabanqaabada doorashooyinka lagu dhamayn karin muddada shanta bilood ah ee ka harsan doorashada walaynu dhugayno sababaha loo aameynayo gaabiskan jira iyo cidda ka mas-uulka ah kow mas-uuliyadda koowaad ee qabanqaabada iyo qabashada doorashada oo ay ku jiraan waajibaadka sharci maamulka guud iyo maaliyadeed waxay disha ka saaran tahay xukuumadda xukuumadda joogta laba awoodda komishanka doorashooyinka qaranka waxaa ka mid ahaa fulinta farsamooyinka qabanqaabada iyo qabashada si waafaqsan sharciga doorashooyinka iyagoo u madax banaan lagana tashanaya xukuumadda axsaabta qaranka iyo qaalaanbixiyayaasha saddex howlaha farsamee doorashooyinku waxaa lagu qiyaasaa haddii ay bilow yihiin inay qaataan muddo ah sideed iyo toban bilood ilaa labaiyo toban afar iyo labaatan bilood hase yeeshee dalkii dhistay nidaam maamul oo doorasho lehna khibradii loo baahnaa sharcigii adabkii miisaaniyadii iyo shaqaalo tayaysan oo tababaran hawshi waxay ku qaadan kartaa muddo kooban oo bilo ah kenya waxay tahay bilow laba sannadood awood xukuumadda waxay laashay diiwaangelintii lagu raray doorashadii madaxweynaha ee sanadkii laba kun iyo shan iyo toban ee kharashka badani ku baxay iyada oo ay ku keenayd in si cilmiyeysan loo soco khaladaadkii dhowrka ahaa ee ku jiray kadibna laysla qaato markii codbixiyaasha cusubna lagu kodiyo in loo isticmaalo doorashooyinka labada kun iyo shan iyo toban waxaa diiwaangelinta lalaalay inay dhaxal siisay in doorashadii deegaanka ee sanadkii laba kun iyo labiyo toban lagu galo diiwaangelin la-aan natiijadii musuqmaasuq ee ka sugo dilgishada dalka waa wada ogsoonyihin iyadoo laga cibro qaadanayo khibradaa xun ee kor ku xusan ayaa la isla qaatay in doorashada labada kun iyo shan iyo tobanka lagu galo nidaamka diiwaangelinta waxaa miidka yaalay in doorashadoo doorashada loo raaco diiwaangelin midaysan oo ah midaynta labada diiwaangelinood ee kala ah madaniga iyo tacobixiyayaasha si muwaadinku u qaato halkaad amba teegsano oo u cadaynaysa muwaadinnimadiisa ina sahlaysa inuu isla kaadkaas ku codeeyo waa nidaam dalalka dunida badankooda ku dhaqmaan kuwaas oo ay ku jiraan dalalka ay saarka laha intooda badan ka diiwaangelin loo arko xalaal oo lagu xakamayn karo khaldaadka musaqa ka dhici kara maalinta oday waa diiwaangelin hufan oo muddo dheer lasoo tijaabiyey oo lagu kalsoonaa nasiib daro xukuumadda ayaa ganafka ku dhufatay sheekeedintaas isaasi diiwaangelin midayso kuna adkaysatay in loo kala saaro laga diiwaangelin lana kala dambaysiiyo taasi waxay keentay kow khaladkii diiwaangelinta midaysan yarayn lahayd oo si weyn u badatay muddadii koobne koobneyda ee lagu dhamayn lahaa hal diiwaangelin oo midaysan ayaa isku bedeshay laba isdaba jooga oo korisay muddadii koobneyd ee lagu qiyaasay diiwaangelin waxay markaas xukuumaddu dadka u ridatay miisaaniyadii ku baxaysay diiwaangelinta madaniga halka qaaraanbixiyayaashuna ogolaadeen qaladka ku baxaya diiwaangelinta codbixiyayaasha oo ka dambeyn doonto taacod runtii howlaha la xiriira qabanqaabada doorashada waxay ahayd haddii daacad laga ahaan lahaa sidii hore usoo sheegnay in la bilaabo bisha juun laba kun iyo saddex iyo tobanka kumay habbooneyn in damaadka laba kun iyo afar iyo tobanka la gelifgelifleeyo taasi may dhicin inkastoo wada hadallo ay wada galeen xukuumadda komishanka axsaabta qaranka iyo qaalaanbixiyaashu ay isku afgarteen in hawsha la daldalgeliyo su-aasha markaas ku habboon in la isweydiiyaa waxay tahay maxaa hawlihii farsamo ee ahaa in mar hore la bilaabo ilaa hadda ka qabsoomay waxay ila tahay in haddii la buunbuuniyo uu badnaan ilaa boqolkiiba shan la fuliyey oy liman yihiin ilaa boqolkiiba shan iyo sagaashan waxaa kaloo la isweydiin karaa yaa ka gaabiyey mas-uuliyadeeda taas way iska caddahay oo waa xukuumadda lagu tuhunsan lagu tuhunsan yahay in aanay daacad ka ahayn doorashada dhacda doorasho dhacda balse adkando kale arrintaa ka dhahay su-aasha saddexaad waxay iyala tahay haddii doorashadu waktigeeda ku qabsoomi weydo waxay saameyn ku yeelan kartaa geedi socodkii dimuqraadiyadeed ee soomaaliland waxaa hubaal ah in uu burburi doono xigsigii bulshada ee ahaa in doorasho xol oo xalaal ah dhacdo bisha juun laba kun iyo shan iyo tobanka si dadka iyo dalkuba uga uga dhaqdhaqdo doorashooyinkii musuq maasuqa ahaa ee dawladaha hoose waxaa kaloo dalmado ku noqonaysa haddii aanay doorashadu dhicin magaca iyo qarannimada somalilan somalilan iyo qadalintii beesha caalamku inoo haysay ee ku qudunta dimuqraadiyad iyo maamul wanaag inoo ahay oo aynu ammaan weyna ku xirnay wuxuu u muuqdaa qorshaha xukuumadda mid aan doorasho u diyaar ahayn walan dhawaad soo baxay waxay sheegayaan in qodobka toddobaad faqradiisa labaad iyo iyo qodobka labaatanaad faqradiisa labaad ee sharciga cusub ee diiwaangelinta codbixiyaasha ee uu saxeexay madaxweynuhu bishii diisembar saddex iyo labaatankeedii laba boqol laba kun iyo afar iyo tobanka dhaqan galayna labiyo labaatankii janawari laba kun iyo shan iyo tobanka uu ku waajibinayo komishanka doorashooyinka in uu soo saaro liiska kama dambaysta ah ee diiwaangelinta codbixiyayaasha lix bilood ka hor maalinta doorashada taas micnaheedu wuxuu yahay in liisku soo baxo shan iyo tobankii diisembar laba kun iyo afar iyo tobanka ee aynu soo dhaafnay haddii doorashadu dhacayso shan iyo tobanka janawari laba kun iyo shan iyo way cad tahay hadda sababaha loo ciyaamiyey fulinta qabanqaabada qabanqaabada doorashada wuxuu yoorka xukuumaddu ahayd in loo helo muddo korlin iyadoo la dalayo saxdan soo socota waxaa saxda bilaabi doona kumasharka doorashooyinka bilaha fooda inagu soo haya ee sanadkan iyagoo kuwan gelin doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilahay in doorashadii mida midaysnayd aanay qabsoomi karin farsamo ahaanna farsamo aanay qabsoomi karin farsamo ahaan waktiga ka hadsan oo gaaban awgeed waxay ku sababeyn doonaan barnaamijkooda waxqabad muddada ay ku dhamayn karaan hawsha iyagoo ogeyn ogeysiinaya ogeysiin siinaya axsaabta qaranka kana dalbanaya xal u helinta arrinta waxaa diyaar ah amba lasii diyaar garan doonaa howlaha guurtiga si tallaabooyinkii muddo kolinta ahayd ee looga bartay u fuliya waxaa iman doonta iyadoo fasilaada qodobka dastuurka ee ka hadlaya muddo kordhinta xukuumadda la isla fahmi waayo oo xukuumadda iyo wadaha guurtiga isku afdooqdaan halkaasna ka baxda dhexdhexaadnimadii gooxa guurti waxaa haboon in fasilaada qodobka dastuurka ah loo liilo wuddi qabeena ah oo banaan amba maxkamada dastuuriga ah si tafsiir sharci u sameeyaan inkastoo rasoor rasoorka dalku u muuqdo markaad u kuurgasho inay kalsoonadii kalsoonadii bulshada damiyeen
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu intaa kusoo gunaanadaynaa qaybtii koowaad ee waraysigii dheeraah ee aanu dhowaanta la yeelanay mudane cali ibraahim maxamed cali sanyare oo ahaa wasiirkii qorsheynta qaranka iyo xidhiirka hay-adaha caalamiga ah ee xukuumaddii madaxweyne daahir riyaale kahin oo isaga oo jooga magaalada jineefa dalka switzerland inooga waramaya khadka telefoonka dhegaystayaal hama ogaanina qaybaha kale ee waraysigan oo aanu maalin walba oo jimcaah idiin soo gudbin doono haddii eebbahaweyni uu raalli ka noqdo intaanu hawada dib ugu kulmi doonno waa cabduqaadir xuseen guuleed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo